madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareena ayaa xaraga ku jari howlka shirarka wasaarado gargaarka maareyntii masiibooyinka koonfur galbeed oo qaab casriya landhise munaasabada xariigjarka waliba ku qeyb galay wasiire xildhibaano iyo madaxayada u n d b ee soomaaliya ku dareertiya madaxweyne laftigareen iyo xarig jarka kureed furay shirlan ku hadalay xoojiya u wada shaqeynta wasaaradaha hay-adda u n d b shirkamadiisa dhammaaday madaxweynaha weliba uusan mahadnagay dadaalkii wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka koonfur galbeed iyo kabiyayta gargaarooga ah bulshada tabaalaysan ee koonfur galbeed soomaaliya isoona weliba oon ku mahadnagay wasiirka wasaaradda seya
maanta waxaa nala joogo madaxa u n d b ee soomaaliya oo booqasho noogu yimid inuu nagala qayb qaato nagalana shaqeeyo shaqooyinka ay hay-adda u n d b ay ka wadda koonfur galbeed oo qaybo kala duwan leh oo wasaarado badan iyo shaqooyin ka wadaan waxaa si gooni a maanta munaasabadan ay muhiim noogu tahay dhismahan xarunta wasaaradda gargaarka oo quruxda badan oo la dhisay oo loogu talagalay inay wasaaradda ku shaqayso waajibaadkeedana ay ku gudato oo ay bixiyeen u n d b u n d b aaday u mahadsan yihiin waana kaga mahad celinaynaa waxqabadkan muuqdo oo quruxda badan oo ay koonfur galbeed suubeen iyo wada shaqayntan dhow oo ay stateka la leeyihiin ayagoo ilaa iyo dee resilensiga iyo iyo stabilisationka iyo mashaariicda iyo gargaarka iyo weliba arrimaha garsoorka iyo amnigaba intaba nagala shaqeeyo aaday ugu mahadsan yihiin wasaaradaha guud ay ka shaqeeyaan iyo sida ay u garab taagan yihiin shacabka reer koonfur galbeed baahiyahooda iyo developmentigii ay dib ugu soo celiyeen ay u bilaabeen aaday ugu mahadsan yihiin sharafayna noo tahay dhismahan quruxda badanna waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka uu wasiirka gargaarka wasiir caruush uu suubiyey iyo xiriirka dhow ee uu la leeyahay wada shaqaynta hay-adda isagana aada ugu mahadsan yahay aadaa u mahadsantihiin wasiirka iyo hay-adda waan kaga mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu